deegaanka raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo aasaasi ah kuwaas oo ay kamid yihiin biyo yari iyo adeega waxbarashada deegaankaas oo ah mid aad u hooseeya dadka deegaanka raaskambooni ayaa hay-adaha dowlad goboleedka Jubbaland ka codsaday in baahiyaha kala duwan ee deegaanka ka jira ay noogu horeeyaan biyaha iyo adeega waxbarashada wax laga qabto haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka raaskambooni oo ka warbixinaya baahiyaha aas-aasiga ah ee ka jira deegaankaasi ayagoona codsaday in wax laga qabto waxaan u baahanay iskuullada ina macalimiinta mashaarkooda naga bixiyo ilmahayna sida iskuulkaan ku eli lahayn madaaristana dhib loo fiiriyo ilmihiina madaaristadan ku eli lahayn hadal badan waxaan salaan iyo hambalyo u dirayna madaxweynahana jubbaland oo salaan nooga imaatay iyo taageere iyo odaytinimo iyo wanaag nooga imaaday baan salaan gaarsiinaynaa waxaan codsanayaa ina naga warhaayo raaskambooni oo ka warhaayo madaxweynaha wasiirada iyo xildhibaana waaji waa noola imaaday noocaasaan noo imaadan waa hadalno barnaamijkan aan ka wada hadalno naftu waa biyaa layiri biyo in la helo haddaana biyo la helin haddee nool ma jirto waxaan manaha odaashii waxaan nahay deegaanka odaashii magaaladan nahay mar kasta bulshada waxayna weydiisaa war maa ka hadashaana biyaha annagana waa ka hadalnaa ama hay-ada ha noqdaano ama ha noqdaan mas-uuliyiin jubbaland ka timaada markasta frintaas loo gudbinaa ilaa haddana weli waxtar ma hayn laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa in saacaddaa kadib wax laga qaban doono awalan waxaan rabnaa reer raaskambool haddaan nahay inaan helno biyamaceen biyamaceen baddaa noola maceeyo dadkaas ummadda ay ku noolaato biyaha waxaan codsanaynaa maadaama odayaashii reer raaskambool aan nahay in deegaankan siiba jasiiradahan ee uga dambaysa reer raaskambool uga dambayso in isha lagu hayo waddanka biyala-aan baahan baa ka jirto abaaraa ka jiro dhibaatooyin baa ka dhacay shaqaaqooyin baa ka dhacay alxamdulilah rabbi alcaalamiin lakin hadda waa la nabdoon yahay in ay dowladdeenna indhaha aydan ka qabsanin in dowladdeenna ay arrintaa u soo jeesato dadkaa u soo jeesato deegaanka ay u soo jeesato sidii biyo loo heli lahaa baad loo heli lahaa daawo loo heli lahaa caafimaad loo heli lahaa waxbarasho loo heli lahaa